mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa booqasho ku tegay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose si halkaasi looga hirgeliyo mashaariic horumarineed mas-uuliyiinta ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maamulka degmada wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ugu horeyn mas-uuliyiintan soo dhoweeyey isagoo uga warbixiya xaaladda guud ee degmada alla subxaana watacaala ka sokow dadaalkaas waxaan ku gaarnay odayaasha degmada oo ah hormuudkii degmada nabadda u ah degmada sida aad ka warqabteen muddooyinkii dambe waxaa ka socday dhismayaal lagu samaynaya isxilqaan oo ay kamid tahay hoolka aan ku jirno oo aad safarkii hore gudoomiyow noo xariig jartay iyo xafiisadii waxaa sidoo kale dhagax dhigtay isbitaalkii isaguna heer meel lagu hiigsan karo meeshii aad shalay oo ku dhagax dhigaysa meelaha aheen maanta joogo dhanka kalena gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim cali najax ayaa sheegay in mashaariic horumarineed laga hirgelin doono degmada walaweyn muddo ayaan kala maqnayn shaqooyinna way noo yaaleen sidaad ka warqabtaanba gobolkeena waa gobol aad u weyn baaxad leh dadkiisana duruufo kala duwan ay haystaan meel walba mar in la tago xaaladda lasoo fiiriyo ciidamada amniga meeshaa jooga lala kulmo maamulka meeshaa ka dhisan lala kulmo odayaasha dhaqanka la arko haweenka la arko wixii markaas wanaaga socdana lagu ammaano wixii gaabis ku jirana laisku sheego waxay muhiim u tahay ugu dambeynna waxaa goobta ka hadlay wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha hay-adda geeka may boo shucuurtinga ku dareeme deganaashinga ku dareeme inti mayleeraas magaaladan la nagada doonto magaaladii lakadayida doono koonfur galbeed dhan han ororo doonta inti nagada doonto ya rajeeyahay insha allah eedeedaan mahadsintin tan guddoomiyaha sheegay agaasime tubsan aan ahaa agaasimaha tubsan aan ahaa yeena insha allah si hoosaan kuwada hadala doonna barnaamijyada oo uniinan koyniba kumid at yeena ka jarta xisaabtaninka jarta eedaan mahadsintin soo dhaweyntaas guudaasen kumahadnagaan wali kulamo gaargaar ee iya weelada doona sidii caadada baning hayti marka unu meelin koyno insha allahu marka geekada soo dhaweyn ley leyka kooban hayti
iyaga oo sheegay in ay u yimaadeen degmadan sidii ay u ogaan lahaayeen xaaladda guud iyo waxyaabaha horumarinta u baahan ee ka dhiman degmadan degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mid ah degmooyinka mashaariicda horumarineed ee ugu badan laga sameynayo deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya